فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kan alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a maraykanka oo duqayn ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah ka geystay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose hogaamiyaashii suufiyada magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo isku dhiibay dowladda federaalka markii looga itaal roonaaday dagaal ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolkaasi aqoon-yahan aynu ka waraysannay sababta ay itoobiya garabkooda uga baxday suufiyada ehelada gabar lagu kufsaday kadibna lagu dilay magaalada garowe oo cadaalad ka dalbaday maamulka puntland maktabad lagu diyaariyey kutubo kala duwan oo laga furay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose ahamiyadda cilmiga iyo dadka baranaya ajarka ay leeyihiinna waa ka qayb barnaamijka dhuuxa qodobadaasi ayaan ku soo gudbin doonnaa barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan gudagalno barnaamijka dhuuxa diyaaradaha daroonka maraykanka ayaa duqayn ka geystay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose duqayntaasi waxaa ku dhaawacmay hooyo toddobaatan sano jir ah iyo cunug yar oo siddeed sano jir ahaa waxaa noo suurta gashay in aynu waraysanno hooyada oo ka sheekaysay sida ay wax u dhaceen aniga muumina la yiraa yar aniga toddobaatan jir ahay qof weyn ah wallaahi anigu gurigan ku jiray waxbaan qorqoranayay kursi dhulkaa weliba sallay dhigtay sariirtaan ku seexan jiray xagga iga xigtay guryaha dhinacan iga xigo dhinacan maarata hadda bariga camal iga aadan magaalada xaggeeda aa guriga u xigay sidaan u fadhiyan wax u qoraya anoon wax kala maqlin mbay haw wax igu soo dhaheen jugti laygu yirina gurigii jingadu way ka tagtay alwaaxdii inbaa korka iga fuushay alwaaxda midna inta kayimid midna kayimid xagga xagga iga maray saas iigu daboolantay aniga marka xoogaa inaan roonahay waan is arkay alwaaxyadii dhexdooda meel yaroo daleeshan baan ka baxay ciidda igu aasantay ciiddii baan indhihii wax kala garan waaya indhihii baan saan iri hadda dhiiga iga socdana waan arkay alxamdulilah waxaan iri hadaad lugahaba qaad qaadi kartoo lugu ayna jabin waan ka dhex baxay ciddii eegaan dhihi tagay bal waxay meeshii reerkii kale gabdho saddexa iyo wiilka yara ogaa gabdhihii oo jiijiifo wiilkiina ee dhulka ku celcelinaysa gabaro oo dhiig ka socdaan u tagay arooda hadiiba nafta idinku jirta waa kheyr eedda maxaa kugu dhacay gabadha guriga laha markaasaan iri dhib waa igu yaal waxuu iila egyahaaba waan socdaa hadda bacdeen yarkuna meel gadaalo kuweysiisanay markay ku dhacday soo qabatay aniga waan wacay tiri eedda eedda aan iri dhahday aniga ma maqlinba waxaa wixiiba igu kor fariistay ciidii guriga iyo wixii yarka marka guriga iskugu jirteen miyaa labadiin kulli hal qolma ku jirin asagu meel laaba oo ku weysaysanay aniguna qolkan ku jiray gabdhahana laba qoloo kale hoosaan usoo jeeday ku jireen marka aniga kaligaan ku jiray meeshii uun way igu kor duntay rug unbaan ka war helay yowa wixii hadday ugu gugceen aan ogaaday inay bahashii tahayna waan waa shahaatay ilaahan barya alxamdulilah indhahay waan soo baxay waxa soo dhacay marka ka waran dhawaqa maxaad ku qeexi kartaa maxay ahaayeen waxaan waxa wax yar ka baxay ma ahayn laakiin waxaa gurigan saan arka urbega hor guriga ma aragteen guriga waxaan dumiyey wax yar ma ahayn dhawaaqu dhawaaq weyn unbaa igu soo dhacay guux wareeganaana ma maqlin cabaaraan guriga meel furi dugsi meeshaanaan ka imiday saan wax wareegana guux lama maqlin jugta unbaa ka war heshay jugtuun baan ka war helay wax kale oo hadal oo aan maqlay male jugtuun baan ka war helay wixii gurigii dhammaa igu soo kordumay marka qalbiga waxaan ka yiri tii waayee hoogtadii waan isaga baxay uun ilaahay baa cagaha uun hadayna lugaha iga jibin waan isaga baxay sidee markaad wax kuu gaareen bidixdaana iiga dhacday me- meel shanshada maaragtay shan- shanshada meeshaana waxaar ku yaalayn wax hadda weynna ma ahan taas waa hadda waxay wax gaareen waa adiga iyo wiilka yar oo qura wiilka yar haa wiilkina yar ka waran halkee wax ka gaareen wiilka yar meeshaan lugta korkeeda anigiiba haddana meeshaan maarata faruhu markay sidan yihiin meeshaan iyo far gacmeed weysaduu saa isugu haystay weysaduu saa isugu shubaya gacmihii ayaas halkaana fartaanna waxbaa ka gaaray meeshaan maaragtay xididka koraa oo lugta markay saan soo tahay xididkaana waxaa uga yid labadii dhiigoo isku furan baa marka aa- aad isku soconaysa gacantiina wuu laalaadinaya lugta aniga si fiican hataa uma eegino canugii anigi baaba islahaa waa noloshaada ma aragta wax sidaasoo kale meel aad joogto kusoo dhacay amaba ka agdhow yaa ilaahay ma tusin intay hadda guuguuf lahayd nacradaan iska joogay waa macnaha maan arag ilaahay ma tusin hadda iigu horeysa ayaamahan dhawaa baqanaynee maxaa marka la idiin duqeeyaa isleedin ilaahay baa og waxay- dadka waxay leynaysay xoolaha ee waxaa nagu dhaafay annagaabaga wogan diinta unbay daba socotaa ee qur-aankan iyo akhriska marka cadow bis aan wada leenahay annaga haddaan shabaab nahay iyo haddaan shicib nahayba cadowgeeda cadowgeena waa iyada iyo intii la socota cunug ka waran maxaad u tahay canuga waxaanu ahay ayeeyo wiil walaalkay dhalaa dhalay naaqasinu jiraa sideed jir waa waxaan way soo noqnoqdeen maxaad kusoo jeedinaysaa hadda si guud dadku dhegaysanaya ilaahay naga qabtaan leenaha ilaahay naga qabto allah unbaan gacanta u taaganaynaa فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد hogaamiyaal sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam ayaa lagu dhawaaqay in ay ku geeriyoodeen duqayn uu faransiisku ka fuliyey waddanka maali waa kuma hogaamiyaashaasi waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan kelimad ay baahisay mu'asasada al-andalus oo uu jeedinayo sheekh abi muscab cabdulwaduud hogaamiyaha jamaacadaasi oo looga tacsiyeeyey hogaamiyaasha uu faransiisku beegsaday salmaan axmed ayaa bayaanka inoo soo jeedinaya يا من مضيتم تنصروا دين الهدى بالمرهفة maqhribul islaam waa mid ka mid a saaxaadka jihaadka kuwooda ugu faaca weyn waxaana saaxadan ka howlgala mid ka mid a farcida alqaacida uu hogaamiyo ashaykh abi muscab cabdilwaduud sannadihii ugu dambeeyey waxay mujaahidiinta maqhribul islaam ku tallaabsadeen horumar ballaaran iyagoo nasiib u yeeshay inay soo dhex galaan ummadda oo ay dacwada towxiidka iyo jihaadkana ku dhex faafiyaan maali ayaa ka mid a meelaha ugu firfircoon ee ay ka howlgalaan mujaahidiinta maqhribul islaam waxaana waddankan uu saldhig u yahay jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin oo hoos tagta mujaahidiinta alqaacida ee bilaadulmaqhrib alislaami شر الأعادية والطغاة
mu'asasada warbaahineed ee la-andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo hogaamiyaha faracaas sheekh abi muscab cabdilwaduud kelimadan oo ciwaan looga dhigay istishaadka hogaankeenna iyo walaalaheenna waxay ka tarjumaysaa dhabnimada dacwadeenna ayaa wuxuu sheekhu kaga tacsiyeeyey laba hogaamiye oo ka tirsanaa mujaahidiinta alqaacida kuwaas oo lagu dilay duqayn diyaaradeed oo uu faransiisku ka fuliyey maali sheekh abi ciyaad attuunisi iyo sheekh yaxya abilhumaam oo ka mid ahaa golaha shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribulislaam ayuu sheekh abi muscab cabdilwaduud xaqiijiyey inay haleeshay duqayn diyaaradeed iyaga iyo tiro ka mid a mujaahidiinta وفي هذا المقام وبقلوب راضية بقدر الله وقضائه quluub raalli ku ah qadarta iyo qadaha allah ayaan halkan waxaan si guud ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta jooga saaxaadka jihaadka oo idiloo igu horreeyaan culimmada mujaahidiinta iyo hoggaankooda ugu soo gudbinaynaa khabarka la xidhiidha istishaadka sheekha saabirka ah ee cilmigiisa ku camalfala saahidkan ahaa ee abiciyaad attunusi raximahullah kaasoo ahaa xubin ka mida golaha shuurada ee mujaahidiinta alqaacida ee maqhribul islaam iyo shiiqa sabarka iyo dadaalka badan ee yaxya abilhamaam aljazaa'iri oo ahaa ku-xigeenka amiirka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo xubin ka mida golaha shuurada mujaahidiinta alqaacida kuwaasoo ku shahiiday dhulka maali ee mujaahidka iyo muslimka ah iyagoo ah shuhado sharaf leh sida aan u malaynayno waxaana la shahiiday kolonyo ka mida walaalahooda iyo wiilashooda kadib markii ay beegsatay duqayn diyaaradeed oo faransiiska saliibigu ka fuliyey halkaasi muddooyinkii u dambeeyey anigoo wakiil ka ah walaalahayga waxaa naftayda iyo guud ahaan ummadda muslimka ah uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan dhallinyarada tuunis alkhayrawaan jazaa'irta cisiga iyo maaliyada nafhurka badan musiibadan weyn ee aan ku weynay mashaa'ikhdaas sharafta leh waxaan si gaara u xusayaa oo aan u tacsiyeynayaa qabiilka muslimka ah ee azawaad oo la jihaaday gumaystaha mujaahidiinta magangeliyey arrinkaasna ku bixiyey wax walba oo qaali ah oo ay ka mid yihiin rag wakhti iyo hanti intuba aakhirada baaqiga naqanaysana ka doorbiday adduunyada dhammaanaysa alla ragsanaa qabiilkaas alla ajirkooda ha siiya hana sugo waxaan sidoo kale si gaar ah ugu tacsiyeynayaa qoyska sheekh abiiciyaadda tuuniis walaalihiisa iyo raggii ay ku saaxiibeen jihaadka waxaana isku sabarsiinaynaa in shiiqu gaaray wixii in badan uu tamanin jiray oo ahaa inuu ku liibaano shahaadada waddada allaah رخاء دربي وعزاؤنا أن الشيخ قد نال ما كان يتمناه دائما وهو الفوز بالشهادة في سبيل الله mar uu ka hadlayey tilmaamaha iyo sifaadkii sheekhabi ciyaad atuunisi ayuu sheegay sheekhabi muscab inuu ahaa qof soo maray saaxaad dhowr ah oo ay ku jirto afghanistan wakhtigiisana u horay difaaca diinta islaamka isagoo intaa ku daray in sheekhu uu gadaashiisa kaga tegay rag aan dullinimada qaadan dhiiggiisana daba joogi doonaa ولئن استشهدنا لنشهدن أن الشيخ كان أمة في رجل وطاقة haddii la ina markhaati weyddiiyo waxaan ka marakacaynaa in shiikhu ahaa ummad laga dhex helay hal nin awood welibana ku bixin jiray jihaadka aadna u jeclaa diinta islaamka iyo walaalihiisa waxaana arrinkaasi uga markhaati kacaya buuraha afghanistan masaajidda iyo fagaarayaasha tuunis magaalooyinka liibiya iyo saxaraha maali waxaana sidoo kale arrinkaas uga markhaati kacaya qof weliba oo la noolaaday wuu tegay sheekh abiciyaada tuunisi hase yeeshee wuxuu gadaashiisa kaga tegay dacwad ku dhex faafaysa dhulka allah idankii taasoo asalkeedu sugan yahay faracyadeeduna samada jiraan midhaheedana keeni doonta allah idankii goor dambaba ha noqotee wuxuu sidoo kale gadaashiisa kaga tegay walaalo iyo wiilal aan dulmiga qaadan kuwaas oo allah idankii u aargudi doona sheekha haddii aan hadalkiisa wax ka soo qaato waxaan ka soo qaadan karaa kelimadiisii dunida wada gaartay ee dhabta ka ahayd uuna jeediyey markii uu salaatulqaa'ib janaase ah ku tugtay sheekh usaama bin laadin labadooda allaha ka aqbale taas oo ahayd istishaadka hogaamiyeyaasheenna iyo walaalahayna waxay daliil u tahay dhabnimada dacwadeenna nebigana sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi diinkan kama zuulayo inuu yahay mid taagan oo ay u dagaalamayaan koox ka mid ah muslimiinta ilaa qiyaamuhu ka dhaco wuxuu sidoo kale nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi koox ka mid ah ummaddayda kama zuulaysa inay xaqa ku dagaalamayaan oo ay ka adkaadaan kuwa ka soo horjeeda ilaa midkooda ugu dambeeya uu la dagaalamo masiixu dajaal أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال sheekh yaxya abilhamaam oo ahaa ku-xigeenkii amiirka jamaacada nusrat lislaam walmuslimiin ayuu sheekh abuu musab cabdilwaduud soo hadal qaaday wuxuuna sheegay in isagoo dhallinyaro ah uu kasoo jihaaday aljeriya kadibna u soo wareegtay maali halkaas oo markii dambe isaga iyo walaalihiisuba ku aasaaseen imaaradii islaamiga ee asaxraa كما أعزي إخوة الجهاد في استشهاد البطل الهمام والأسد waxaan الضباب sidoo kale ragga aan ku walaalownay jihaadka uga tacsiyeynaynaa halyeyga geesiga ah iyo libaaxa dhiiranaanta badan oo ahaa sheekh yaxya abilhumaam allaha ka aqbalay shahaadadiisa kaas oo buuraha aljeeriya ka soo jihaaday isagoo ah dhallinyaro hami sare leh iyo muraabid sabar badan ka hor inta aanu u soo wareegsan isagoo la socda sheekh khaalid abilcabbaas saxaraha ballaaran halkaas oo uu ka sii waday jihaadka iyo taageerada uu siinayo walaalihiisa mujaahidiinta ee jooga aljeeriya ka hor inta aanay hormarin saaxada maali oo aanay noqon dhufaysis haysta oo markii dambe noqday imaaro islaami ah oo ka talisa dhanka waqooyi ee azawaad oo uu halyeygeena sheekh yaxya abulhamaam ka mid ahaa aasaasayaashii imaaradaas waxay dib u cusboonaysiiyeen micnaha xukunka islaamiga ee raashidka ah oo ay xaakimka iyo racyaduba u siman yihiin xukunka islaamka looguna naxariisanayo miskiinka taagta daran haweenayda garoobka ah iyo ilmaha agoonta ah hogaamiyaashuna ay hormuud iyo kuwo looga daydo ka noqdaan runta iyo dhowrsanaanta iyo gaashaan lagu gaashaanto xilliyada ay dhibaatadu taagan tahay arrimahaasna sheekh abuu yaxya iyo walaalihiisa si muuqata ayay ficiladooda ugu caddeeyeen markii uu gumaystuhu soo galay azawaad waxaana maalmahaas ay joogeen safka hore iyagoo dhallinyarada ku hogaaminaya fagaaraha dagaalka ma beddelin nasab maal iyo caannimo mana ka zuulin inay sidaas ahaadaan ilaa si isxigxigta ay u shahiideen kadib markii ay dhigeen wacdaro baaqi ku ahaan doona safaxaadka taariikhda ummaddooda ee dhalaalaysa iyo nuur ay ifsadaan jiilasha soo socda ilaa ummaddeenna qaaliga ah dib uga soo ceshanayso sharafkeedii la waayey ku markhaati furka bashariyadda iyo inay caalamka hoggaamiso iyadoo midi sharfoon yahay mid kalena dullaysan yahay kaas oo ah cizi uu allah ku cisaynayo islaamka iyo dullinimo uu allah ku dulaynayo gaalnimada خالدة في صفحات تاريخ أمتهم الناصع ونورا تستضيء به الأجيال القادمة حتى تستعيد أمتنا الغالية مجدها المفقود وتسترجع دور الشهادة على الناس وسيادتها على العالم بعز عزيز أو ذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر raggan la beegsaday labada sheekh ee uu ka tacasiyey sheekh abi muscab cabdilwaduud waxaa ka mid ah hogaamiye abidujaanat alqasiimi nuux abuumasruuq aljazaa'iri iyo kuwo kale wuxuuna alle uga baryey inuu ka aqbalo iyaguna aanay fidnoobin gadaashooda ولا أنس بالتعزية ذوي البقية من إخواني الذين رافقوا ma الشيخ hilmaamayno inaan u tacsiyeyno walaalaheena kale ee soo haray kuwaas oo labada sheikh u raacay halka ay joogaan rufaqada sarraysa iyagoo ah saabiriin xisaabsanaya islamarkaana aan khiyaano iyo dhagar toona samaynin dullinimana aan siisan diintooda ilaahow naxariistaada ugu naxariiso kana raalli noqo dhammaantooda annagana gadaashooda hana fitnayn
اللهم إن عبادك أبا عياض وأبا الهمام وأبا مسروق وأبا دجانة القصيم وإخوانهم قد خرجوا من ديارهم مهاجرين مجاهدين في سبيلك يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم تقبلهم عندك في الشهداء وارض عنهم يا رب العالمين واجعل دماءهم نورا لأوليائك ونارا على أعدائك اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين marka laga soo tago tacsida waxaa kelimada sheekh abi muscab cabdilwaduud ku lifaaqnaa sawirada hogaamiyayaasha la xaqiijiyey inuu faransiis ku beegsaday waxaana ragga la arkayo ka mid ah sheekh abi ciyaad attuunisi oo dul fadhiya jasadka sheekh moxamed azahaawi amiirkii ansaaru sharaaca ee liibiya wuxuuna sheekhu si qiiro ku jirto allah u weydiisanayaa inuu haleeshiyo sheekh moxamed azahaawi iyo raggii hore ee tegey إذا ما الخطب داهمنا تراه توثبا رجل كشم العاليات من القمم
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dagaal dhuusa marayba ka dhacay waxaa looga itaal roonaaday suufiyada hogaamiyaashooda oo muddo sannado ah dhibaatooyin kala duwan ka waday magaalada dhuusa marayb ayaa isku dhiibay dowladda federaalka shaakir iyo macali maxamuudba saxaafadda ayay la hadleen waxaana ay sheegeen in ay hadda wixii ka dambeeya ka tanaasulayaan siyaasadda markii aan aragnay hadda in ay soo baxeen afkaaro kale inay soo baxeen masana magacii lagu tartamayo ay timid dhibaato in ummaddii loo geysanahayo markaan aragnay waxaan bistusnay oon garannay inaan u tanaasulno ummadda soomaaliyeed waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan itoobiya ayaa muddo ku haysay suufiyada qaybo ka mid ah gobolka galgaduud halkaas oo ay ku soo hubayeen laakiin iminka waxaa muuqanaya in ay ku dangaareen kadibna ay bannaan cad soo dhigeen maxay tahay sababtaasi arrimahaasi waxaan ka waraysanay aqoon-yahan cabdilaahi maxamed oo caawa u warramay idaacadda alfurqaan maxamed walaal waad mahadsan tahay Een, ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala uma waxaan u mahad celinayaa idaacadda islaamiga alfurqaan iyo howlwadeenadeeda Ee, intaa kadib walaalle nimanka mushrikiinta waxaa lagu xasuustaa dhibaato badan oo ay deegaanka ka geysteen oo ay runtii ugu horeyso inay la diriireen shacaa'irta islaamka Ee, ayaa lagu xasuustaa waxaa lagu xasuustaa inay kusoo kordhiyeen in ay la xirtaan ama ay faraqa ku xirtaan dowladda etoobiya ee gumaysiga ku joogta qaybo ka mid a waddanka soomaaliya ee ciidamada weliba etoobiya oo qaybta galgaduud iyo joogta ilaa iyo dhinacaas inay xiriir la leeyihiin xoog badan asalkoodana waxaan yacni runtii la ogyahay inaysan ahayn dad ku yimid si saxa marka waxyaabaha lagu xasuustaa awalan waxaa ka mid ah in ay la dirireen shacaa'irta islaamka waa hagaag yaa aas-aasay kolkii ay soo baxayeen maxamed sidaynu ognahay ummadda soomaaliyeedna ka dheragsan tahay ururkan suufiyada ee qubuuriyiinta ee wathaniyiinta ee mushrikiinta ah runtii dadka qaar baa laga yaabaa inay la yaabaan magacyadan aan isdaba dhigayn laakiin waa xaqiiqo aan qofkii diinta ka warqaba uusan inkiri karin inay nimanka wathaniyiin yihiin qubuuriyiinna yihiin iyagaana sheegtay laakiin haddii aan kelimadaadii abbaaro maxamed etoobiya waddanka soomaaliya way ku soo duushay duulaanka etoobiya iyo soomaaliyana ma bilaaban wakhti dhow min quruun buu soo jiray marka haddii aan tafaasiisha hoose u degnan waxa weeye ayaga axmaaraday si toosa u hoostegi jira waana la ogyi hubka ayagaa siin jiray iyagaa kaalmayn jiray tababarada iyagaa siin jiray ummadda muslimiinta sida loo jaajuuso ama loo baabi'iyaa la bari jiray ilaa awal marka hore diin maysan lahayn laakiin barnaamijkan inay soo baxaan oo ay la baxaan urur diineed la yidhaahdo ahlusunna waljamaaca waxaa dhisay oo ku kaalmeeyey ee axmaaradaa samaysa wadan waa gartay marka ujeedkay ka lahaayeen maxay ahayd maxamed ujeedka ay ka lahaayeen waxa weye ujeedada uje- ee, dowladda etoobiya ujeedka ay soomaaliya ka leedahay waxa weye etoobiya waxay doonaysaa soomaaliya oo dhan inay liqdo soomaaliya oo dhan axmaaradu waxay doonaysaa inay liqdo soomaaliya oo dhan marka waa jaranjarooyinkii soomaaliya lagu dumin lahaa mid ka mida weye ujeedkeedu waa kaas walaal maxay u qabteen etoobiya muddadii ay jireen sida runtii maxamed waa su-aal wanaagsan Een, etoobiya waxay u qabteen waxyaabo fara badan waxaa ka mid a inay la dagaalameen muslimiinta iyo mujaahidiintii mataqaanaa gobolkaas joogay waxaa la mi- eh, ka mid a oo ay u qabteen in ay kala direen shacaa'irta islaamka ummadda soomaaliya waa ummad muslima la og yahay taariikhdeeda inay marka kala diriraan wax eh, mataqaana shaca- shacaa'ir islaama waxyaaba etoobiya u qabteen bay ka mid tahay ilaahayna qur-aanka waa kan kule yacni moogtahay waman yucadim shacaa'ir illa fa inaha min taqwa alquluub yacni shacaa'irta ilaahay oo la nooleeyo ta- taqwaday ka mid taha marka waxyaabaha hadda lagu xasuusta waxaa ka mid ah in ay ku dhibaatayn jireen gabdhaha muslimaadka ah ee gobollada isaga kala gudbaya markay halkaa marayaan in lagu sii xisaabtami jiray oo la ohan jiray war meeshii mushrikiintii baan ku dhownahay shareerada hala tuuro mararka qaarkoodna gabdhaha intay qabtaanoo iyagoo qaarka- qaar- gabdhaha qaarkood niqaaban oo ku askaysa diintooda ku ad adag in inta qabtaan ka tuuraanoo geedaha ku yaala dhuusamareeb ay la liicahayeen niqaabkii ama shareerkii islaamiga ahaa oo ay la dagaalameen marka waxaasoo dhan baa walaala ka mid a waxyaabaha ay u qabteen etoobiya waa hagaag hadda sida muuqato in uh, waa laga takhallusay oo gobolkii galguduud gaar ahaan dhuusamareeb iyo guruceel dowladda federaalka ayaa u hartay ma la odhan karaa marka etoobiyaanka ay ku xirnaayeen waa looga holmaray oo waa looga dheereeyey
maxamed waa su-aal wanaagsan waxaad moodaa kelimadii aan dhihi lahaa adaaba yidhi waxa weeye walaalle etoobiya meeshan waa lagu kala dhaqtamaya ama waa lagu kala horumaraya Een, sida runtii ah, horta hadda waxaa muuqata wejigaan hadda inoo muuqda waxa soo socdana ilaahay baa ku caalima laakiin in laga awoodoonaada way muuqataa oo qoladii ayaguna ahaa mataqaanaa baarlamaaniyiintiibaa aad moodaa inay ku awood roonaadeen hase ahaatee aniga waxaa ii muuqata in laga awood roonaado waxaa sameeyey ama sahlay nimanku marka horeba sameeyey etoobiya axmaaladaasaa samaysay oo u sahashay kooxda farmaajo inay ku awood roonaadaan baa la odhan karaa maxaa yeelay waxaaba daliil cad kuu ah intaasoo ay isdirirayeen oo ay islaynayeen oo islaxnadayeen way kala awood roonaan waayeen awoodoodu waxay noqotay awood mutakaafa oo isla eg amba waxaba la odhan kara suufiyadaa ku xoog badnaa laakiin maanta waxaa muuqata dee ninkii sameeyey baa wuxuu ku yidhi yacni mataqaanaa tanaasula taasna waxa weeye walaalle waa khudadka ay etoobiya dalka soomaaliya u dhigtay nin waliba ahdaaf gooniyaa laga leeyahay oo dalka lagu lagu qabsanayo markii ama lagu gaaro ama ama mataqaana uu soo dhoweeyana waa la tuuraya waa sidaas walaa marka in uh, maxay etoobiya marka in uh, u doorbiday in farmaajo dhankiisa ay u badato oo suufiyadii muddo ay soo hubaynaysay oo mar aan ognahay in uh, mila zanaawi inuu yidhi ahlu sunna ayaan ahay isagoo iyaga ula jeeday maxaa marka keenay bay kula tahay in hadda in uh, si fudud suufiyadii in etoobiya ay kaga takhallusto markii ay ku dangaartay kadib maxamud walaale waa su-aal wanaagsan aad baad u mahadsan tahay Een, su-aashaas walaale jawaabteeda waxay noqonaysaa suufiyada nimankan mushrikiinta ah hadda jooga gobollada dhexe jooga horta sida guud aan aan ummadda u bayaanino waa niman horta aan aqoon diiniya lahayn aqoon maadiyana male yacni adduunyadiina waa ka dharla'yihiin aakharadiina waa ka dharla'yihiin marka een, runtiina muddo fara badan ma ay etoobiya dhaqaalo badan iyo hub badan ku bixisay oo horta waxaa ugu horeeya oo ay etoobiya uga doorbiday inay ka guudho nimankan waxaa lagu ooday labadaa anumaleeyaa saddex magaalo bay ku oodan yihiin waa guraceel iyo dhuusamareeb iyo godin laba iyo wax soo noocaasa ayay ku oodan yihiin inta kale muslimiinta haysata mujaahidiinta ka talaysa waa la ogyahay galgaduud iyo mudug iyo intaba marka qodobkaas horta etoobiya markuu ku adkaaday haddee waxay ku noqotay khasaaro sida ilaahayna qur-aanka ku yidhi xoolahooday bixinayaan waxayna ka dhexli doonaan mataqaana qoomamo iyo mulugo taa waa wejiga koowaad wejiga labaadoo walaalle muuqda oo isaguna waadixa waxa weeye mushrikiintaani markoodii hore inkastoo dalka in lagu burburiyo loo sameeyey laakiin arrinta ugu weyn oo etoobiya ay marka hore u samaysay waxay ahayd la dagaalanka mujaahidiinta taana waxba way ka keeni waaye taa marka hadday ku ke- ku fashilmeen xaggana ay awalba dilaawayaal ahaayeen hadda ninkaani wuxuu ugaga roonaaday etoobiya waxa weeye afar dekadood oo soomaaliya leedahay ayuu farmaajo saxay waana loogi weliba wuxuu ku faanay inuu uga badin lahaa marka waxa ay ku haysato mushrikiinta quburiyiinta wataniyiinta ee gobolada dhexa jooga qaybo ka mida haysta iyo waxa ay farmaajo ka heleen waa la dareemi karaa dee farqiga meesha faariqa u dhexeeya marka saasaa keentay inay etoobiya u badato dhinaca farmaajo iyo gruubkooda wagaag madaxdooda maray hadleen suufiyadu maanta waxay sheegeen in ay u tanaasuleen dadkii Il- maxamed ilama ahan ilama ahan walaalle taasi waa hadal iska dublamaasiyo beena Een, waanaad og tahay oo adduunka maanta aan joogno siyaasiyaddu waxay noqoto been yani siyaasadda ma og tahay siyaasadda maanta caalamka ka jirta waa siyaasad been ku dhisan marka waa gaalnimadoodii iyo shaydaannimadoodii bay dadka u- ay u maldahayaan maahane wax tanaasul la yidhaahdo uu sameeyey ninkaas iyo gruubkiisa ee shiiciga ay ma jirto waxaana walaalla iskaba muuqato oo waadix iska ah oo qof walba fahmi karaa shalay bay ahayd markuu lahaa madaxweyneaan ahay maamul goboleedka ee waxaa lagu magacaabo galmudug marka yacni haddee d- bil ka horna wax hadlay madaxweyneaan maantana waa tanaasulay waxaa la garan karaa ninkan aabbahoodii iyagoo dhan ka weynaayo meesha ku hayey yaa ku yidhi sidaan ku hadal afka uu ka hadlayaa waa afkii abay axmed iyo inta la, la midka ah uu ku hadlaaya laakiin een, ummadda waxaan ka xumaa runtii masaakiinta ayaa uu qaldayo oo uu leeyahay yani waan tanaasulay waana been Ee, marka een, sidaan marka hore soo sheegnana walaalle ka- may kala awood roona laakiin ninkii ayagoo dhan xukumay baa barnaamijkan dejiyey ayaga iyo jabuuti iyo waa lagu wada jiraa meesha gacmo badan baa ku jira laakiin hadda sida tooskaa ninka arrintan u fuliyey waa abay axmed iyo gruubkiis marka anigu ma qabo walaalle mana muuqato in ay tanaasuleen laakiin waxaan odhan karaa horta waa la kala jebiyey nimankaas sida hadda muuqata oo aynu warar badanna lagu helayo waa la kala jebiyey dhaqaalaha lagu bixiyey qoladaan farmaajo dhaqaalay ku bixiyeen marka een, waxaa dhici karta in la yidhi shacabkiina arrintan ku qanci adiguna xoogaagaas lacagtaa qaado ileen waxa weeye waa sidaas wax kale uu ku xalismayo iimaan iyo islaamnimo uu uu haysto ma jirto awoodna ma leh marka waxaa lagu yidhi intaa shilimaadkaa qaado ummaddana waxaad ku sirtaayoo caqliyadda kaga xadaa waan tanaasulle haddii hadda la weydiin lahaa madaxdana la dhihi lahaa maxaad ku tanaasushay wuxuu ku jawaabay ma yaqaan maxaa yeelay shalay buu yidhi madaxweynaan ahay maantana wuxuu leeyahay waan tanaasulay marka way iska caddaay walaala taas marka waxaad leedahay etoobiya cid kastoo u shaqaysa cabdilaahiyo halkaas bay ku dambayn doontaa walaalle waa mid muuqata waa mid muuqata tusaalooyin fara badan baa hore hore laga bixiyey laakiin hadda waxaynu tusaale xayiya ka dhigaynaa matalan ba een, cabdulaahi yuusuf waxaynu ognahay inkastaysan mawduuceena ka mid ahayn laakiin calaaqay la leedahay cabdulaahi yuusuf horta konton kun oo askari buu eh, soo geliyey koonfurta soomaaliya maalintii hadda uu intuusan dhiman in yar ka horna wuxuu ku calaacalay axmaarada halle iska jiro marka waxa weye nin waliba walaalle waa saas nin kasta oo etoobiya u shaqeeya ha isqariyo ama ha caddaysto jidkaasuu ku dambaynaya waana qaacido etoobiya u taalla inay nin walba halkaa u adeegsato waxaan kaloo tusaale xayi inoo ah matalan ba hadda kalinkan een, soomaalidu degto ama geyigan soomaalida soomaali galbeed ma soo marin nin soomaaliya oo madaxweyne loogu magacaabay maqaar saar ah oo axmaaradu keentay ilaa xabsiba ku dambeeya wuu yar yahay nin inta badbaaday banaankiisa ku nool oo shacab ka mid noqday ama ma jira la odhan karaa min bidaayatin ilaa nihaayatin kulligood xabsi iyo xarig iyo dil iyo qixin bay ku dambeeyaan waxaaba inoo ku dambeeyey waxaa la yidhi Soomaali waxaa ku mahmadaa mayd maxaa ugu dambaysaa le kaa la sii sido cabdi ilaygii hadda waynu ogeyn u ooyayay markuu malas dhintay oo laha radiallahu canhu lahaa maanta waxaad ogtahay meeshuu ku dambeeyey marka waxa weeye walaalle nin kasta oo etoobiya la shaqeeya ama u jaajuusa shaki wuxuusan ku jirin jidkaas eh, eh, shaakir uu maray iyo kuwii ka horreeyey buu maraya farmaajona eh, waxa weeye waxayna ka xigtaa hal sano hal sano wixii ka dambeeya haddaynu isu noolaano waana la arki doonaa biidni illaahi waana sida ay tahay haggaadha haggaadho waxa la arki doona iyadoo ku buudka lagula tuntay oo kuwo kale la keenay marka nin kastoo walaal u jaajuusa ama daba orda ama wax mooda waxaad ogtahay matalan hadda eh, xasan sheekh maxamuud waktigiisii jigjigaa la geeyay oo waddan soomaaliyeeda cabaar buu soo dhaanteeyey xaggee ku dambeeyey waa la tuura barqadigaa laga tuura meesha isagoon dhaasaa u taagaal orbaale waa ku waa dan- dantii baa lagu gaaray mid walbana waa waa xalaqaad walaalle isku xiran oo midba maalin fulayso marka nin loo naxayaa meeshan nin walba ninka hadda maanta kursiga ku fadhiya sida farmaajo kale wuxuu ismoodaya in etoobiya ay rabto laakiin runta iyo xaqiiqadu waxay tahay etoobiya nin ay rabto oo soomaali xataa kan gaalka ah oo soomaaliga ma rabto hadda ka hor baan maqlayay qiso oo eh, laga sheekeynayay soomaali isku dirirtay xadbeenaadka etoobiya iyo soomaaliya markaasaa malis loo sheega waxaa la yidhi intaasaa naga dhimatay ra-iisul wasaare wuxuu yidhi war isku dadhoo soomaali o dhan meeqa ka dhimatay marka waa la waa saas cabdulaahi maxamed oo u waramaya idaacadda alfurqaan ayuu kaasi ahaa فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد hagaagka maktabad casri ah ayaa laga furay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose maktabaddan waxaa laga heli karayaa kutubo kala duwan furitaanka waxaa ka soo qayb galay waxgarad kuwa uu soo dhoweeyey maktabaddan warbixin arrimaha ku saabsan waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise
munaasabad lagu dahfurayey maktabad cusub oo lagu iibin doono kutubta diiniga ah ayaa ka dhacday gobolka shabeellaha hoose maktabaddan oo loogu magac daray sheekh shariif cabdinuur raximahullah ayaa laga hirgeliyey deegaanka kunya barow waxaana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan maktabaddan ayaa mar aan gaarnay waxaa inoogu muuqanayey kutubo badan sida kitaabada waaweyn iyo kuwa mutuunta dhinaca kale waxaa yaala buwaagta maadiga ah sida buwaagta carabiga kuwa soomaaliga iyo ingiriiska waxaan gudaha maktabadda kula kulannay maamulaha maktabadda oo noo sharaxay maktabadda iyo waxa lagu iibiyo wagaay waxa weeyaan jaamac maktabaddan cusub aad furteen magaceeda magaceeda waxaa la lahaa maktabad sheekh shariif cabdinuur nashri wa tawsiid ayaa la lahaa waa maktabad hadda magaalada kusoo kordhay marka magaceedana waa sheekh shariif cabdinuur aa la lahaa waxyaabo badan bay iskugu jirtaa stuudiyay leedahay kutubana waa lagu gadaa iyo nooc wixii kitaabo u yaraan la heli karo sida mutuunta iyo kutubta mudawalaadka waxa weeyaan eh, hal maalina waxba kuma dhamaystirmayaan laakiin waxa weeye intii ugu badneed baahiyaadkii magaalada ka taagnay saas leenahay waxaan leenahay hadda waa soo haqabtirnay sidoo kale meesha waxay leedahay stationary ay leedahay ama bookshop wax loo yaqaano waa laga helaa Mm, iyo wixii oo stuudiya wax u fududeynaya sida mimariyada iyo falaashyada waxyaabo badan oo hadda insha allah ayagana soo socdana waa rajaynaynaa mar dhow inaan meesha kusoo darno marka maxaad idin ku kalifeen aad furtaan horta waxaan u kalifeeyey marka hore waxaan qiimeynay magaalada waxyaabaha ay u baahan tahay baahiyaadkeeda waxaa noo soo baxday inay maktabad aada ugu baahan tahay oo dhinacaas waxyaabo badan ay ka maqan yihiin sidaa darteed anaga marka waxaan ugu kalifta doonta inaan dadka aan kusoo kordhino maktabad waxa weeyaan is wadato oo maxaa laleeyahay kutubteedii iyo qalabkeedii waxbarasho iyo sidaas darteed ayaan ugu kaliftay marka inaan keenno marti sharaf ka soo qayb gashay munaasabaddan ayaa ka hadlay waxayna soo dhoweeyeen maktabaddan cusub ee loogu magac daray sheekh shariif cabdinuur raximahullah waxayna sheegeen in ay baahi weyn u qabeen bulshada waxay kaloona tilmaameen horumarka mujaahidiinta ay ka sameynayaan wilaayaadka islaamiga ah sida waxbarashada iyo dhammaan adeegyada asaasiga ah ee bulshadu u baahi qabto magacaygu waa injineer xuseen xaaji cabdixasan sidee u aragtaa maktabaddan cusub ee laga furay deegaanka wimbrow maasha allah maasha allah maasha allah waa arrin baahideeda taagnayd waaye Een, wax badanaa laga fura magaaladan kuunya barow Een, sidan hadda maktabkan oo kale weli ma arkin maktabkan oo loogu macdaray almufti soomaali sheekh shariif cabdinuur waa maktab caalami ah waxaan leenahay een, baahida maanta oo ummadda ay qabtay waxaa ka mid ahayd maktab oo sidaan oo kale ma haysan deegaankeena kuunya barow Een, maktabkan ummaddan wuxuu ka qabtiraa Een, nin kastoo daalib ah ama nin kastoo waxbarasho rabo ama nin kastoo mudaalaca rabo waxa waaye maktabkan wuxuu kaga faa'iidaysanaa Een, wax walba oo maanta dhinaca diinkeena islaamka ah waxa waaye kutubadii axaadiista tafaasiirta Een, dhammaan way yaalaan waxaa u sii dheer dictionary waxaa u dheer alaabtii oo oo iskuulaadka way yaalaan Een, buugagtii iyo een, ilaa ay jaas way taalaa marka waxaan leeyahay dadka oo cilmiga aad u goowayow ku soo dhowaad maktabkan looga magacda shariif cabdinuur intii ogow waad ogiin intaan ogeenna ogaada insha allahu tacaala waxaan leeyahay falifadalu kusoo dhowaada anagana haddaan nahay dadka deegaankii kunyo barow aad ayaan ooga faraxsan nahay maktabkan meesha lanooga soo kordhiyey waxaan leenahay ciddii maamulaysa iyo ciddii maanta een, hantidan gacanta oo soo- een, ee, hantida iska lahow ilaahay ha idin barakeeyo hadda meesha wax yaala iyo wax ka badan waa idinka sugayna insha allahu tacaala ha badataa burqada maktabka insha allahu tacaala بسم الله الحمد لله وثنى الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم een ma aragtaa maktabkan oo lagu magac daray shariif cabdinuur een waa maktab oo aad iyo aad loogu baahnaa baahideedan meesha taale sidaa darteed maktabka een makaatiibta oo hor aan u arki jirnay waa ka duwan yihin wuxuu ugu duwan yahay hadda een ma aragtaa maktabka waa maktab shaamil ah oo dhammaystiran oo kitawada kutubadan hadda sida oo meesha fuulo oo aan arkayo waa inta badan ma aragtayo xamara laga dalban jiray maahe maktab mala keeni jirin sida hadda sunanta ummahatu sitaa waxaa ii muuqdo een, sharax saxiixulmuslim annawawiyu sidoo kale een, ma aragtayo een, saxiixulbukhaari oo sharaxiis fatxulbaari ah een, sunan tarmidi een, f- kutuba ma aragtayo oo aada loogu baahan yahay magaalada iyo ma aragtayo meel walba ay yaalo teeda kaleed maktabka een, wuu dhammaystiran yahay een, ma aragtayo kutubada naxwaha een, a- alkawaakib duriya iyo ma aragta wixii ma aragtayo oo naxwa oo la halmaalo waa waa muuqdaa kutubada mutuunta iyadana sidoo kale oo hadda aan arkayo tajriid sariix ee, cumdat alaxkaam iyo ma aragta riyaad saalixiin intaba tafaasiirta safatu tafsiir tafaasiir iyo ma aragtayo iyo kutubu fara badan ayaan arkaa maasha allah waa maktab oo ma aragtayo dhammaystiran een, ma aragtayo ragga oo ma aragtayo oo fikradan keene oo ma aragtayo fikradan ku- oo meesha kusoo dejiyana waa rag aad iyo aad u fikire oo aad iyo aad u xisaabtamay oo haddana ma aragtayo waxayba ka mid tahayba nooc min adacwa dacwada ay ku gudanayeen ayay ka mid tahay marka waxaan leeyahay baaraka allahu fiikum ma aragtayo een, shaqadiina iyo ma aragtayo iyo maktabka iyo ma aragtayo iyo kheyraadkiisa ilaaha barakeey insha allah
bismillaah waxaan u arkaa wax weyn oo kusoo kordhay een, deegaankan kunyabarow marka waxaa arkaysaa deegaankan inay aad iyo aad loogu tartamayo qaabka dadka hoolaha bulshada ay usoo kordhayaan ogol waxaan arki jirnay ganacsiga xagga dhinaca ganacsiga alaabaha een, carwooyinka sida mak- matmaska een, waxyaabaa lasoo qurxaya arkeyna maanta waxaa soo bilowday kitabkan oo maktab shariif cabdinuur uu kusoo kordhiyey xagga dacwada iyo tacliintaba waxay wax weyn ka tari doontaa macaahida qabaa'ilada madaarasooyinka ka furan magaalada ama deegaana gobolka oo dhan walaayadoo dhan ka furan waxay wax ka tari doontaa ardayda een, maxaa la dugsiyada hoose ama dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sareba ka- kaalin weyn ayay ka geen- eh, ka qaadan doontaa waxay kaloo kaalin weyn ka qaadan doontaa ardayda tarbiyada oo barashada qur-aanka ayagana wax badan aa lagu soo kordhi sida buwaagta waxbara oo farbarashada qalmaantiyoodii waxooda dhan is wataa ama meeriskiiyo qur-aanka waxyaabo badan aan maanta aan ku haynaa meeshaan aan ugu jeednaa waxaa ilaahay mahadiisa eh. marka maanta waxa waaye horumarka maanta ka muuqdo waxaan arkaynaa in wax badan ay qabsoomeen oo dadkiina aad iyo aad ugu faa'iideen oo dhalinyaro maanta ma ahan dhalinyaro oo meelaha dibadaha kata haddaa aragtid waa yaabaysaa waa dad dacwada kusoo jiray oo qaybeen ku lahaa iyo tacliinta oo iskaashaday ogaaday baahida dadkooda ay u qabaan kitaabada iyo duruusta kale iyo dhammaanba usoo kaamilay keenay iskuna dayay inay dadka ay fahansiiyaan waxaan leenahay dadka ardayda yaryar ee haysto ama dhalinyarada culunta kala duwan baranayso ama ma- macaahida inay kusoo dhowaadaan ay gacan ku siiyaan walaalahooda een, maanta u istaagay inay ka xaq qabatiraan waxyaabihii dibadaha ay u raadsan jireen ama magaalooyinka waaweyn loo raadin jiray maanta in gurigooda loogu keenay in maanta wax walbo ee daruustooda wax ka tari kara ay u hayaan marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed iyo da- inta jecel waxbarashada oo diiniga ah iyo midda ma- xataa midda maadiga taa way ku jirtaa waxaan u jeedaa luqadaha ingiriiska iyo waxyaabo badan luqadda carabiga af soomaaliga iyagana inay qayb weyn ka tahay oo qaybta waxbarashada ay ku jirta iyagana diyaar ay soo diyaariyeen oo dhinaca dadka waaweyn iyo caruurtaba waxaana aad iyo aad aan usoo dhaweyneynaa maktabada maanta lagu furay kunyabarow iyo deegaanada hoos yimaado annagana waxaan leenahay jasaaka allahu kheer soo dhawaada dadkana waxaan leenahay kusoo dhawaada waxaad u baahatiin waad ka heleysin insha allah tacaala iyagana allah u barakeeyo maktabaddan cusub ee deegaanka kunyabarow laga sameeyey ayaa ka mid noqonaysa maktabadaha kutubta lagu iibiyo ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ah iyadoo aad xooga loo saarayo wilaayaadka barashada culumta sharciga ah فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي
hagaag fadliga cilmiga iyo barashadiisa ayaa waxaa ka hadlay sheekh aadan sunna oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee ku sugan magaalada hargeysa sheikha waxa uu la hadlayey arday baranaysa cilmiga sharciga ah waana uu dhiirogeliyey barashada cilmigaasi oo adduun iyo aakhiraba lagu liibaanayo cilmiga iyo tawxiidkii baa isku xidhan sidaynu aayaddaa ka soo akhriyay faclam annahu laa ilaaha ila allah cilmigii iyo tawxiidkii baa la isku xidhay waxaa kaloo la isku xidhay cilmigii iyo tarbiyadii iyo taskiyadii nafta la hufayey ee la habaynayey ee la tallaleylyayey ee weliba midhaheedu ahaa almuraaqaba wamudaawama wadawaamu tawba almuraaqaba wadawaamu tawba midhaha cilmiga laga goosanaya waxaa kaloo ka mid a naftii inay naf rabaysan oo raadi ku ah wixii ilaahay amray oo la imanaysa ay noqoto inay markaa la timaado muraaqabo ilaahay aada dhowrto dhil kastaad joogto ilahay subxaana wa tacala wuu ku arkayaa waxaa la rabaa inaynu towbaddii markaa daa'imno cilmigu waa nuur qofka ilaahay uu siiyo uu wax ku iftiinsado basar buu yeelanayaa laakiin basarulcayn maaha indhaha halkan ku yaalla maaha madaxa waa basarulqalbi qalbiga ayuu wax ka arkayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nimankaa ka soo sheegay ee aanay ictibaarta lahayn caqli lahayn cilmina lahayn ee aan waxay fahmayaana jirin ayaa waxa uu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fa innaha laa tacma alabsaar walaakina tacma alquluub allatii fi suduur indhaha madaxa ku yaalla may waayin oo ooda iyo gidaarka ay kaga baydhaan adduunyada iyo birbirkeeda ay ku arkaan laakiin waxaa ka maqanay beereen basiirada iyo aragtida qalbiga ee laabta ku jirta caqligu ee waxa weeyaan waa qalbiga ayuu ku jiraa qalbigu meeshuu yaallaana waa laabta qofka indhaha waaya cabdillaahi ibnu maktuum ayaa wuu indhala-aa markaasuu yihi yaa rasuula allah adduunyada waan indhalaya aakhira miyaan indhala-aanaya oo wuxuu ilaahay soo saarayaa anigoo indhala markaasaa la yidhi indhala-aantu rasmiga ahay tan maaha e aayaddanaa soo degtay oo waxay u soo degtay aragtida qofka indhaha waaya wuxuu khasaaray inuu adduunyada arko intifaacii adduunyadu waayey laakiin qofka ilaahay qalbiga ka madoobeeyey muxuu waayey intifaacii aakhiro dhan buu waayey ilaana xaqi arki maayo qalbiga indhaha ku yaalla maxaa lagu arkaa xaqa ayaa lagu arkaa hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun rabbiga uma sinna baan leenahay laa yastawiyaan markaasu weeyaan haddee qofka daalibul cilmiga imika cilmiga baranaya ee ama bilaabaya ama dhexda kaga jira amaba ku kobcay dee caalimka la raacinaya isaga caamiga kuma jiro kan indhaha laha kuma jiro lan rasuulku waa kiila calayhi salaatu wasalaam alaa ina adunyaa malcuuna malcuunu maa fiiha ila dikru llahi wamaa waalaah wa caalimun aw mutacalimun bal hadda u fiirso adduunyadu siday u dhantay malcuunad bay noqotay ilaahay xaggiisa laga fogeeyey waa bahal la yska nacay oo laga dhaqaaqay addoonka awliyada ilaahay ka midina waxba kuma falayo ilaahayna waa fogeeye abuuray waxa gudaheeda ku jiraana waa malcuun la fogeeyey digrigaa laga soo reebay iyo wixii ilaahay uu markaa jecel yahay iyo caalimka cilmiga leh iyo ka baranaya inta kale waa maxay waa hamjun ricaa baa la yidhahdaa waa xaydhoweynta dabka ku daadataa waa waxaan faa'iido lahayn waxaa cilmigii laga waayay maanta maantana waa loo darbaantumanaya dadku inay jaahiliin noqdaan xalaqaadka cilmiga iyo madaarista iyo masaajidada iyo war ka yaaca baa laleeyay ka qaxa bahalaa galee bahalo ayaa galaye hee ka yaaco ka qaxa xaggee loo cararaya ila aljahli uma ila jahannam jahli inta loo baxo wallahi dabeedna jahannamaa la tegaya haddii jahli la isugu baxo oo ummad faqara ay noqoto cilmiga faqiir ka ah camal xun bay samayn camalka xumina xaggu ku dambeeya jahanamuu ku dambeeya laakiin u malayn maayo qofka caaqilka ah in arrintaa laga dhaadhicinayo qodobka kale u dambeeyaan doonaya inaan usoo dambaysiyo oo muhim ah oo fadliga cilmiga inaynoo sheegayo culimada waxa uu tilmaamayaa cilmigan shaygan cilmiga kitaabka iyo sunnadu calayhi midaaru najaat waaba mixwarka lafdhabarta weeyaan uu ku dul wareegayo nabadgelyada addoommadu cilmigani waa cilmiga lagu badbaadayo fi dunya walaakhira labadaba وذهاب العلماء هو الهلاك الحقيقي للأمم هذه علماء أي أمضى كدح بحان أول لوايو تاسي وحي علامة تهي أمضوه إني هلاك زمان وهلاك حقيقة هذه أمضى علماء لقوايا دحديدة إني هلاك زمان يسوي مضاس شكي ملاها مركز قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى عبد الله بن عمرو بن عاص وفي صحيح البخاري ومسلم نبي يقول حري إن الله لا يقبض العلم انتساعا يعني ينتسع من العباد أما كما في رواية إلهي علمك مركل يقبا مايو oo kasiiba adoomada laabtoodaba uu ka siibo oo markeliya qaado cilmiga qaban maayo wa inama yaqbidu alulama riwaaya kale waxay tilmaamaysay wa inama walakin yantasicu alilma biqabdi alulama culimadu ilaahay qaadaya oo siday u kala horreeyaan baa loo hoynaya waa la xaraynaya marka culimada la xareeyo cilmi ma joogo su-aal ma idin weydiiyaa hadday qoraxdu dhacdo maxaa ka dambeeya habeen baa ka dambeeya soo maaha hadday culimadu tagaana maxaa ka dambeeya jaahilnimo iyo mugdi xataa idaa lam yabqa caalimun riwaaya xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa ilaahay culimada gurto oo caalim keliyaba adduunyada aan lagaga tegin فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم علماء مركا لوايو أمد الدين كما مارنتو مدح ذي وتقيا مركا مدح ذا مركا شوكتان الرسول وحو كنت المامي ومدح جاهلين ووحبا قرنينين إنay toosayeen oo wax garanayaan ay soo haysto madaxa taagaya oo madaxa oo madaxa markaas weeyaan dabeed markaasi dadkii weydiinaya waxay culimada uga baahnaayeen oo diin bay weydiinayaan ilaa cilmigii diinta ma hayaane jaahilnimay hayaane fad way dhiibayaan oo aan wax cilmi aanay ku bixinin fadalluu waa dalluu iyagii baa lumay marka hore dabeed dadkiina way lumiyeen hadda arrintu maantay taagantay kaama foga arrintii maantay taagantay dalabatul cilmiga waan dardaarayaa waxaan ku dardaarayaa fursadda ay haystaan iyo waktiga ay joogaan inayna dayacin shan baa lagu dardaarayaa shan baana ka dambeeya shantaasi markaasi ku iman doona shanta ka horreeya ka faa'iidayso waktigaa ka mid a shabaabnimadaa ka mid a caafimaadkaa ka mid a noloshaa ka mid a firaaqaa ka mid a khaninimadaa ka mid a shantaasi shan baa daba jooga geeri baa jirta xanuun baa jira faqri baa jira shuqul baa jira odaynimo aad gabowdo ayaa ta allah intayna kugu imanin faa'iidayso waxaanan ogahay labadii sannadood iyo barhkii aan idinka maqnaa baraacin yaroo kubadda meelaha markay cayaareen odhan jiray war kaalay salaada tukada waa rag xufaad oo waaweyn oo imaka sekretariyaal iyo waxa dhammaynaya jaamacada gelaya oo waaweyn bay noqdeen hadda waa waqti kooban soo maha kuwa aan garanaya shalaytoo mujo yaroo dhashay ahaa maanta waa raggaa waaweyn oo jaamacadaha qalinjibinaya a'immada ah madaariska dhigaya raggaa waa dadaaleen soo maaha haddaad fursaddaa yar dayacdo maxaad noqonaysaa adalkii gidaarkii iyo kubaddii iyo bahalkii xumaaya sidaa loo daawanayo oo keliya aad daawataan halkaa joogtaan horta kayrkood ka hadhayaal ma noqoteen cadowgood u jabana ma noqoteen daa walba lafilla ma noqoteen dee ilahay idinkama dhigo فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد gabagabada barnaamijka dhuux ayaan kusii siqaynaa hodan oo ahayd gabar yar ayaa bishii abril ee sanadkii hore lagu kubsaday magaalada garwe ee xarunta gobolka nugaal kadibna waa la dilay toddoba ruux oo lagu soo eedeeyay inay falkaasi geysteen ayaa u xiran maamulka puntland kuwaasoo ilaa iyo hadda aanan lasoo maxkamadayn ehelada hodan ayaa maanta isugu soo baxay magaalada garwe waxaana ay ka cawdeen cadaalad daro
aad baan arrintaa uga xumahay aan shalayga la helin ama laga warwareegayo hanin saddexaad ma anseexan ma seexan hanin saddexaad warkii ka soo yeelay meesha iyadoo oo gabadhaas kufsi iyo dil laysugu geeyey aad baan arrintaa uga xumahay waxaan u sheegayaa puntland cuquusheeda iyo waxgaradkeeda iyo maxkamadaheeda hal cadaaladda hala waafajiyo hala wala- hala waafajiyo cadaaladda marxuumadaas loo geystay dilka iyo kufsiga iyo waxaanaan weligeen arag qof baa lagu riday anigu weli mana arag mana maqal warka hadda maxkamadda maxay ahayta sare ee ka soo baxay garoowe wuxuu noqday war aan la- war aan maxay ahayto naqancin war aan cambaaraynayno war aan ku fiicnayn qof mawaadila kiiskiisa in laga soo jeediyo war cadaaladda ka fog buu ahaa waayo maxay ahayto dambiilayaashii qiraal qaarkood uu ahaa oo waxa weeye hodan loo qabtay mana qancinayso mana ku qancayno mana yeeli karo damiirkuna ma ogola maxay ahayd to qof mawaadilada oo miskiina oo gurigeedii inta lagu kufsado kufsugwadareed loo geysto oo lagu tacadiyay haddana qurgooyo loo geeyey dambiilihii loo qabtay in la yidhaahda maanta beri buu ka yahay taasi waa wax aan maxay ahayd to maskaxda iyo damiirka mawaadilnimada iyo xaquuqliisaanku midna uusan ogolayn maanta hodan shan laysan cadaalad hadday weyda mudana madaxweyne sababtu waa adiga adigaanu kuu haysanaa hadday maanta cadaalad hesho hodan shan laysane adaa ku mahadsan haddii ay cadaalad weydo hodan shan laysane gabdhaha puntland oo dhan cadaalad waayba ka dhiganta shacabkii puntland gobolka mudug baaqa idiin soo dirayaan waa hodan inay cadaalad hesho فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي
barnaamijka dhuuxcaw halka ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka lamid intaanu ku kulmi doonaa dhammaanteenaba fi amaanilah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فمنه ارتويت أنا الضامي هداني